kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha low maanta waxaa inoo suura gashay inaan qadka telefoonka ku tiigsano gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha gobolka shabeellaha hoose cabdifataax cabdulle yuusuf isaga oo jooga magaalada muqdisho cabdifataax kusoo dhawow warbaahinta daafed media
waan ku dhowahay walaalkay yaasiin aad baan ugu faraxsanahay fursadan qaaliga ah oo aadna siisay ka maamul gobolka shabeellaha hoose ahaan
cabdifataax maamulka gobolka shabeellaha hoose marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka warbixin guud naga sii arrimaha caafimaadka ee gobolka shabeellaha hoose
waa mahadsan tahay horta howlaha caafimaadka gobolka siyaabo kala duwan iyo marxalado kala duwan ay ku sugan yihiin laakiinse marxaladda hadda gobolka shabeellaha hoose ee ku sugan tahay arrinta caafimaadka waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah marxaladaha ugu liitay ee soo marto sababta loo dhihi karana waxay tahay cisbitaaladii waaweynaayan inta badan ma furna oo hay-ado iyo sharikaad maalgeliya ama dowlad tabar u haysa ma jirto maxaa la yidhaahdaa m c ajadii yaryaraayne dadki wax loogu soo dhiibaa laga yaabaa in sidii wax loogu talagalay aysan u qabanin waxaan xasuustaa habeen hadda ka hor labada kun toban iyo saddexdii ahayd nin askariyaha lagu dhaawacay magaalada la yiraahdo afgooye maxaa la yirahdaa habeenkii afgooye wada joognay ciidankii maxaa la yirahdaa oo roondo ku jira ayaa askari la dhaawacay nin baa raba inuu dilo waa u suuragali weysay askari markii la dhaawacay marka askarigii cisbitaalkan geenay weyn oo afgooye hay-ad weyn baa ka howlgalaysay intaa ka xasuusto maxaa la yirahdaa waxaa laga waayay cirbadii dhiig joojinta ahayd oo laga yaabo meelaha umulisooyinka dhaqameedyada umuliso dhaqameedyada meelaha inay taala laga yaabo xataa laga waay heerkaasa la gaaray waxaana laga yaabaa hay-ad weyn inay bajet amba miisaaniyad ay kusoo qaadatay shan boqol oo kun oo dollar todoba boqol oo kun oo dollar lix boqol oo kun oo dollar milyan dollar two milyan dollar qaarkood inay kusoo qaataan in cisbitaaladaas ay rangareeyaan oo ay maaragta ayagu howshoodii qabtaan oo wax alla wixii loogu baahdana ilaa heer qalin inay dhaqaatiir waaweyn joogaan ay sheegaan marka qaarkood ayaa dhici karta maxaa la yidhaahdaa markii arrintaas ay dhacday baaritaana ku sameynay degmada afgoy keliya waxaa ogaanay konton iyo dhowr hay-adood inay joogto oo soddon iyo dhowr ka mid ah ay wax ku saabsan healthiga ay wax ka sheeganaysa amba caafimaadka dabcan cabdifataax degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka shabeellaha hoose waa ilaa iyo sideed degmo marka aynu kala qaadayno sideedaas degmo waxaan jeclaan lahaa maanta inaynu ku horumarno degmada wallanweyn asa maamul ahaan gobolka shabeellaha hoose maxaa idinkaga qorshaysan dhinaca caafimaadka degmada wallanweyn
wallaahi horta degmada wallaweyn saa ka warhaysid waxaa ka jiro cabashooyin fara badanaa ka jiro guddi baaritaana u dirnay maxaa la yidhahdaa waxaa ogaanay dadka cabashaday cabanayaan boqolkiiba sagaashan inuu sax tahay ayaan soo ogaanay oo guddigaasi soo ogaaday guddigaas isugu jira aqoon-yahano odayaal dhaqameed waxgarad dad waay aragnimo ule xagga caafimaadka iyo dad qaarkood hay-adaha hore ula soo shaqeeyey iyo hay-ada qaarkood iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada marka waa dhowr dhinac ayuu ka koobnaa guddigaasi meelo caafimaad oo magacyaal ah bay ka furan yihiin daawooyinka la keenana qaarkood laga yaabo in magaalada la geliyo oo la gato qalabkii la geyna laga yaabo shaksiyaad gaara ama dad gaara inay ku maaragtay ay howlahooda ama danahooda gaarka ay ku qabsadaan maxaa la yidhahdaa dhowr hay-adoodu magaalada ka howlgasho waa jiraan magac ahaan magac ahaan dhowr hay-adood magaaladaas ka howlgasho waa jiraan laakiinse haddana ma jiraan hay-ad hab standard caalami iska dhaafe standard local ah boqolkiiba toban ayaan ka sheegayn afgooye walaweyn boqolkiiba shan xataa kama jirto fulisa wixii ay soo qaadatay haddii boqol dollar soo qaadata shan dollar shacabka ma ku celiso haddii boqol kaniini ay soo qaadatay shan xabo kaniini shacabka ma celiyaa marka xaqiiqatan waa wax aad looga naxo waaye heerka caafimaad heer ruuxi taaganta gabadhii fool qaba tahay in loo soo qaadaya magaalada muqdisho ma inoo sheegi kartaa hay-adaha ka howlgala degmada walloweyn aad hadda noo sheegtay magacooda ma inoo sheegi kartaa
intaan ka warhayo hay-adaha magaalada walloweyn sheegta inay ka howlgalaan waxaa ka mid ah hay-adda la yiraahdo muslim aid waxaa ka mid ah hay-adda la yiraahdo wardi waxaa kaloo ka mid ah hay-adda la yiraahdo maxaa la yirahdaa w h o oo ayadan sida la ii sheegay ma amba baaritaankan ku cad maaragtay dhowr m c h laba m c h oo magaalada ku taalla fangareeya ama kale macnaha maxaa la yirahdaa taageera xagga maaragta caafimaadka ka taa taageera
cabdifataax warar isa soo taraya maalmihii lasoo dhaafay ayaa sheegaya in adeega caafimaad ee degmada wallaweyn uu yahay mid aad u liita tusaale ahaan haweenka u dhinta dhiigbaxa wakhtiga foosha aad ayay u bateen baryahan lasoo dhaafay caruurta u gariyato cudurka jadeecada ayagana waa iska xaddaaf marka kolka laga soo tago maamulkiina hay-adahan kale oo aad sheegayso deegaanku way ka hir howlbay ka hayaan dadkin aysan waxba u qabanin maxaa idinkaga qorshaysan maamul ahaan weli ma u tagteen oo xisaabtan ma la samayseen ma la hadasheen waxna ma ka weydiiseen waxa ay meesha u joogaan
waa mahadsan tahay mudane weriye horta waa saa sheegta waaye waa horta maamulka meesha ka jiray iyo xoogar habacsanaane waa iska jirtay laakiinse waxaan rajeynaynaa hadduu allaha awoodda la raalli ka noqdo in maxaa la dhahaa maamulka haddii renewin lagu sameeyo oo dib loo habeeyo hadduu ilaa raalli ka noqdo in isbeddello badan jiri doonaan hay-aduhu sidaas aan lagu fiirsan doonin maxaa la yidhaahdaa waxa ay hadda meesha ka hayaan oo ah boqolkiiba shan wax ka yar inay dadka u qabtaanna waxay soo qaataan boqolkiiba shan wax ka yar inay dadka u qabtaanna inaan laga ogolaan doonin oo meeshaasi xisaabtan dhici doono su-aasha kalan jeclaa inaan kuweydiy waxay tahay hay-ado badan ayaad ka dhawaajisay waxaa kaloo ka dhawaajisay in ay ka furan yihiin laba m c h magaalada ay ka furan yihiin waraysi aan la yeelanay shalayto guddoomiyaha degmada wallaweyn wuxuu noo sheegay in hay-adda keliya ee shaqada ka qabata degmadaas ay tahay hay-adda wardi m c hada adiga aad sheegtana ay xeran yihiin qolooyinkii oo hayeyna mataqaana albaabada marro isugu dhufteen ilaa haddan aysan shaqaynin marka taa maxaad ka waran lahayd aydana
m c h ku sida aad sheegtay m c h yadu qaarkood laga yaabay inay ayagu xireen inta anaga hadda maaragtay maamulku anaga maamul gobolaan saa ka wareysid meeshii sida maamulka degmadoo kale uguma shaqeyn oo habeen iyo maalin degmada ma dhex taagnin maamulka degmada nooga wakiil ah wixii la xiray iyo wixii soo kordhan laga yaaba riboortka bisha soo socota inay soo geliyaan ama bilihii lasoo dhaafay riboortkooda inay kusoo diraan laga yaabe maxaa la yidhahdaa anaga waxaan kaheynay m c ajo saa sheegtay waa jireen oo faaruq ah oo ay joogaan waxna lagu qaban laakiinse haddana dadka magacoodii wax lagu soo qaado oo suuqyada la geysto oo qaarkoodba meelihii laga soo qaaday kuwii kasoo qaadaan qaar ka mid ah iyo ayaga ay isla afmarsadaan oo meel dheerba wax la geynin oo meeshaasi wixii ummadda ay lahayd ay maaragtay lagu leexsado marka m c ajada marka hore faaruq ay ahaayeen oo hadda xataa hadday albaabada isugu sii dhufteen laga yaabay guryo meelaha ka dhadhisan iyo wax meelaha intay boryar ku dhijiyaan inay dhahaan heblaayaba mishaan fangareysa laakiinse waxaan ku kalsoonahay boqolkiiba shan in ka yar inay qabtaan wax ka yar boqolkiiba shan inay qabtaan hay-adaha meesha jooga waana kulligood isku mid meeho hay-adda hay-ad iska macquul ah waa ku jiri kartaa oo run ahaantii dadaalkeedu iska fiican yahay oo ayadana laga yaabay sida la raba inaysan gaarsiisnayn maxaad kala socotaa hay-adda ayadana lagu magacaabo jubba kol aynu waraysi la yeelan guddoomiyaha wuxuu noo sheegay in aysan degmadaasi ka jirin wax jubba la yidhaahdo marka maadaama adigana maamulka aad ka tirsan tahay gobolka shabeellaha hoose arrintaas maxaa kala socotaa inay jirto hay-addaasi in kale
hay-adda hay-ad jubba foundation la yidhaahdo oo aan naqaano waxaa noogu horeysay labada kun toban iyo saddexdii ayaa la diiwaange hal sano diiwaangelin ay haysteen kadib way ka dhacday labada kun toban iyo afartii laakiinse markii dambe ayaan waxaa ogaanay in tuugaaleysi iyo dhudhuumasho inay hay-ad tuuga inay yihiin oo ay qandaraas kasoo qaataan hay-ad maraykanka laga leeyahay oo la yidhaahdo mercy copis la yidhahday kasoo qaataan waa hay-ad qola burcad ah amba mooriyaan ah ee hurtaan hadda waxaa nagu maqaala ahayd inay degmada wallaweyn ee kusoo qaata kusoo qaateen qandaraas amba mashruuc maaragtay maxaa la yidhahdaa school weyn oo maaragtay oo fasaladiisu dhammaystiran yihiin oo standard heer caalami ah gaarsiisan oo school public ah oo wax gaar loo leeyahay aanan ahayn oo maxaa la yidhaahdaa ummadda wax loogu qabanayo marka waxaan maaragtay maqalnay in lacag adiga oo aan saas u badnayn inay afar qol ka dhistay maaragtay iskool hore oo meesha maaragtay ka jiro maxaa la yidhahdaa hay-adda noocaas waaye maamulkii gobolka xiriir la sameeyey maxaa la yidhahdaa xiriirkii markii lala sameeyey inay yimaadaan bal la is arko la xisaabtamo oo wixii loogu dhiibay degmadaas iyo degmo kale oo marka la yidhahda ayaa arrinteeda ahayd in la xisaabtamo marka waxay yidhaahdeen annagu waxaan ka ahan xisaabtan waa ogolan lahay aad iyo aad guntii gabagabadii ayaynu soo gaarnay waxaan jeclaanay su-aasha ugu dambaysa aan ka dhigo combanigan asagan hay-addan ayadan la yidhahdo wardi ee ka shaqeysa degmada wallaweyn ee aan shalay guddoomiyaha ka wareystay uuna inoo sheegay in ay tahay hay-adda kaliya beryahan howsha meesha ka haysa ayada wax aad kala socoto ma jirtaa howlqabadkeeda iyo sida wax u hayso wallaahi horta hay-addan wardii maxaa la yidhahdaa inkastoo ayada xataa boqolkiiba hay-adda percentageka aan sheegayo hay-adahaas ay ku jirto laakiinse kuwii joogo waxaan dhihi karnaa wardi inta joogto waa tan ugu dhaqdhaqaaqa roonaan dhihi karnaa maxaa la yidhahdaa markii hay-ad ahaan loo fiiriyo maxaa la yidhahdaa laakiinse ayadana heerka standard ahaan xataa twenty percent inay gaarayso waa aad baan maaragtay ugu kalsooni qabaa inaysan gaaraynin marka laakiinse hay-ad ahaan hay-adda ugu dhaqdhaqaaqa roon hay-adaha meesha ka jira waaye marka xaqiiq laga hadlo oo ilaahay laga cabsado marka taasna intaasa ka warheena anagu aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay guddoomiye ku-xigeen cabdifataax cabdulla yuusuf dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha gobolka shabeellaha hoose cabdifataax cabdulla yuusuf cabdifataax aad baad u mahadsan tahay